jaamacadda galguduud university ayaa samaysay research ama cilmi baaris ku saabsan arrimaha bulshada oo dhinacyo badana hormuudka jaamacadda galguduud university maxamuud maxamed cali jirir ayaa iga waramay islamarkaana ka warbixiyey researchiga ama cilmi baarista jaamacadda galguduud ay ku samaysay qeybaha kala gedisan ee bulshada ee ku aadan markaasi arrimo badan oo deegaanka muhiim u ah iyo sidoo kale halka uu marayo barnaamijkii ku laabo iskuulka bismillahi raxmaan raxiim bashir aada iyo aad baan ku salaamaya adiga iyo bahda warbaahinta ee kaala shaqeysa ee qoys salaan ka bacdi xafiiska cilmi baarista arrimaha bulshada iyo horumarintaba office of social research and development xafiis aan kusoo darnay jaamacadda sanadkan aan ugu talagalnay inuu indha indheeyo xaaladaha had iyo jeer cakiran ee bulshada dhexdeeda iyo kuwa horumarsan iyo waxyaalaha la taaban karo oo de deegaankanaga ka dhaca dhinacyo badan ayuu xafiiskani wax ka baari karaa oo arrimaha bulshada dhammaantood quseeya waxaan sanadkan dadka u qaybinay hab cilmi baarista laakiin aan taarget gareyneynay waxa la yidhaahdo su-aala weydiin oo survey ah oo su-aalahaas marka aanu weydiinayno dadka aanu rabnay inaanu su-aalahaas weydiino oo bulshada noocyadeeda kala bedelan sida siyaasiyiinta oo kale ganacsatada odayaasha culimaa udiinka dhalinyarada dumarka aqoon-yahanada iyo dee mujtamaca intiisa kale oo hadda aanan xusinba in aanu su-aalahaas aan weydiino si aan u ogaano habka dadku waxa ay jecel yihiin runtii si aad la socotidba deegaankanaga waxyaalo badan oo aan dadku aysan isla fahamsanayn ayaa jira dadka go-aaminayana ay dhici karto had iyo jeer inaysan ka turjumaynin baahida ama go-aanka dhabka ah ee dadkaasu qabaan marka sidaas daraaddeed baan horta waxaan kusoo kordhinay xafiiskan aanu u furnay oon jaamacadda dhexdeeda ka furnay islamarkaasna aanu u bilownay habkan su-aaleedka ah ee cilmiyeysan inaanu dadka weydiino annagoo raacayna hab tirakoob oo runtii aada u fudud oo oo simple sambalin random la yidhaahdo cilmiga isaasiska marka laga hadlayo marka habkaas ayaanu u raacnay inaanu markaa su-aalihiin ka qorno dadkii kala weydiino qofku waxa uu jecel yahayna uu gacanta saaro oo dhaho waxaan ayaanan u ku kalsoonahay haddaan tusaale ahaan oo kale kaaga soo qaato dadka inta badan waxay ku weereen maamulada magaalada nadan ka jira maamulo badan ayaa ka shaqaynaya qofkii ma garanaysid marka odayga marka laga hadlayo tegaya marka marka layska dhaafo oo isha laga laabto tegaya shirka oo maalinba barnaamij cusub dhici karto inuu inuu taageero marka laga soo tago dadka bulshada ee noocyadeeda kala bedelan iyo dadka aqoon-yahanada ah iyo dadka magaalada joogaa ciidamo weydiiso ra'yigooda maxay jecel yihiin maxaad maxaan ku rahdaa idinku aad rabtaan tusaale ahaantan dhanka siyaasadda o kale aan ka hadal aan su-aalahan dadka ka weydiinaynay waxaan u qornay waxaan umalaynaya qof kastaba oo reecawdaaqu inuu arkay su-aalahan ama iskuulaadka ama magaalada dhexeeda inaanu geynay oo aan dadka ku weydiinay marar badan su-aalahan tusaalahaan markaan kuu soo qaato waxaanu nidhi su-aal su-aalaha kamid ah labaatan iyo toddoba su-aalood weye laakiin mid kamid waxa weeyaan yaad jeclaan lahaydeen inay maamulaan magaalada cawdaaq masalan markaanu weydiino dadka ma waxaad jeceshihiin kow in maamulka gobolada dhexe oo kale uu idinin maamulo mise waxaad jeceshihiin labo inuu idin maamulo maamulka galmudug mise waxaad jeceshihiin inuu idin maamulo maamulkan gal sare la yidhaahdo galgaduud sare mise waxaad jeceshihiin maamul loo dhan yahay marka qofku mid kamid a ayuu dooranayaa hadhow ayaa natiijada shantaa boqol oo qof oo aan artida ka qaadnay natiijadeedu waxay isku raaco ayaanu dadka usoo bandhigaynaa runtiina weli natiijadii baan qoraynaa waraaqihiina waan soo aruureynaa si kamid ah number fiican ayaanu hadda insha allahu tacaala markaa numberkanaga aan gaarno ayaanu natiijada soo qori doonaa haddii ilaa yaraada taasi waxay ahayd mid kamid a masalan su-aalaha siyaasiga ah haddaan xaaladaha nabadgelya darrada ee deegnada deegaanka ka jirto oo kale aan iyadana su-aalihii aan ka weydiino oo kale waxaa kamid ahaa qof hadday dhacdo in la dilo maxaad soo jeedinaysaa in la sameeyo tusaalehaan kolba qofkii qofka dilay in la qisaasaad rabtaa ow mise qofkii qofka dilay in mag laga qaato ayaad rabtaa mise waxaad rabtaa qofkii qofka dilay in layskaba cafiyo oon labadaba midna laga qaadanin marka dadku wax bay u badan yihiin natiijadeeda iyadana waxaan soo bandhigi doonaa oan usoo gudbin doonaa idaacadaha inta ay noqdaan dadkaasi waxa isku raacaan numberka ay isku raacaan dhanka arrimaha kale ee nolosha caadiga markaan ka hadlayno haddaan tusaale ahaan usoo qaato manad raba inaan kugu dheerayo min- mida ugu dambayse waxaana weydiinay maxaa loo baxshaa mathalan qoriga sooriyada ah maxaa loo baxshaa marka gabar la guursanayo ma in la isku xurmeeyo kow mise qoriga laftirkiisa in lagu ganacsado labo mise in la isku gumaado saddex mise in la isku difaaco afar dadku mid bay doorteen shantaa boqol oo qolkana sida ka qaadnay waxaana usoo bandhigi doonaa xilliga suurtagalka ah isla su-aal su-aashaas daba gashaa jirta oo dhahaysa ma taageersan tahay in la joojiyo bixinta qoriga sooriyada ah si loo yareeyo isticmaalka hubka ah iyo maya ayaa looga jawaabayay asagana jawaabtiisa khabiiska markay kasoo baxdo ayaanu natiijada idiin soo gudbin doonaa habkaas ayay ahayd markaan kuu tuurgeeyo barnaamijkii aanu dadka usoo bandhignay labaatan iyo toddobadii su-aalood oo dadka raacawda aanu weydiinay oo xafiiskana uu uu ku mashquulsan yahay in uu natiijadeeda soo qoro waa gartay marka iminka researchigan aad samayseen iyo su-aalahan dadka aad u gudbiseen markaad fiiriso ee inta muddada aad iminka aad u gudbiseen iyo iminka faalis ahaan ma laisdhihi karaa inta badan arrimaha loo baahan yahay bay dadku si fiican uga jawaabi karaan oo sida saxda ah waad ku guuleysan kartaan oo hadafkii aad ka lahaydeen ayaad ka gungaari kartaan
runtii aada iyo aad dadku way soo dhaweeyeen horta waa midda koowaad ee su-aalaha la weydiinayo mararka qaarkood culaysyo badan baan inu ka dareenaa su-aalaha qofka jawaabaheeda oo kale aan badino inuu qofka ku dhaho dhibaatadan oo kale way wada haysataa waxaan oo dhan aad sheegaysid waaba io dhibaato oo runtii uu qofku aan ku qancin weyno in uu magaranaysaa war mid ka dooro aanu ku dhahno midda kuugu daran ka dooro marka marar badan horta caqabada noocaasa baana hor yimaada runtii haddaan su-aalama kale hal su-aala kaaga soo qaato kuwa ugu adag oo su-aalaha oo dadku inta badan aanu aanu mar walbaba ay isku dayno inaanu ku qancino war mid kamida ka dooro waxaa kamid a maxay tahay matalan dhibaatada ugu weyn ee ka jirta magaalada cawda iyo deegaanada la xiriira ma nabad la-aan ba ma faragelin shisheeya labo saddex ma qabyaalad ba afar ma siyaasad xuma shan ma faqri iyo gaaja lix ma abaaro iyo roob la-aan ba toddoba ma aqoon daro iyo jahliba sideed ma caafimaad xumo iyo cudurraa sagaal ma waxbarasho la-aan ba midda ugu daran ka dooro marka qofka lagu yidhaahdo runtii wuxuu arkayaa qofkii inuu almost aan wixii oo dhan ba ay dhib ku yihiin laakiin midda kuugu daran adiga ayaa yaqaano waayo markuu kuu beriyo maxaas ayaan jeclaan lahaa in cawdaaq laga bedelo taasaa ugu daran qofku inuu ka doorto marka waa midka dhowaada horta habka su-aaluhu mararka qaarkood aad bay isugula dhowaan karaan qofku laakiin waxaa laga rabaa inuu su-aasha ugu daran dhibaatada ugu daran uu ka doorto dhanka kale markaan ku u fiirsho bulshadu aad bay u jeclayseen wayna soo dhaweeyeen habka wax loo baarayo ama loo weydiinayo waa hab casri ah oo aysan hadda ka hor ayaga aysan soo marinin waa hab aysan u helinin ayagu inay ka doortaan dhibta jirta iyo waxa haysta iyo waxa ay dareemayaan qof kasta isagoo wadada maraya in uu wixii uu rabay uu doorto sidaa darteedna lagu go-aan qaato marka taasu waa midda dadka bulshada aanu ka wajahayno tan kale aan uga dan leenahayna waxa weeyaan anagu marka aanu natiijadan soo qorno waxaan ku taageeri doonaa qof kasta oo u ololeynaya arrimaha nabadgelyada iyo arrimaha bulshada inuu wax ka bedelo inaanu natiijada aanu siino waxa uu wajahayo matalan waxa uu rabo inuu wax ka bedelo inaanu dhahno sidan ayaa deegaanka jirta hadday waxbarasho la-aan tahay inaanu soo soo laftirkeeda kuwo kaloo su-aalo badan aan ka samayno hadday cudurro tahay inaan sidoo kale ka samayno oo dhakhaatiirta nala jaamacadda wax ka dhigta iyo ardaduba ay kasoo baaraan wax haddii arrimo siyaasadeed tahay qeybaha kale ee kuliyadda ee dhaqaalaha iyo siyaasadda oo kale inay ayaguna sidoo kale ay ka shaqeeyaan su-aalo badan oo noocaan ah waxaan ku taageerno arrimo kasta oo laga hadlayo inay jaamacaddu u noqoto hoy laga heli karo natiijo wax ku ool ah oo qofkaasi uu ku wajaho marxaladda uu markaas uu marayo sidaa daraaddeed baa waxaan u nahay kayd xoog ogaal baan u nahay deegaanka waa ugu talagalay su-aalaha waa gartay waan jeclahay in dadku ay fahmeen dhinaca kale waxaad wadeen olole waxbarasho oo ku laaba waxbarashada ama ku laaba iskuolka oo dadka waaweyn oo dhawaan munaasabadiisa qabateen halkee arrimahaas idiin marayaan bulshaduse ilaa iyo iminka marka aad barnaamijkan soo bandhigteen ma jiraan inaad barnaamijkii uu socday oo dadkii ay fahmeen islamarkaana jaamacaddii dadkii waxbarashadii ama iskuullada ha aadaan ama jaamacaddii ay soo gelayaan halkuu barnaamijkaasi idin maraya
aad baad umahadsan tahay bashir hindisaha ku noqo waxbarashada ama back to school marka luuqada hindish la dhaho waxaanu ugu talagalnay in aanu ku wajahno marka dhalinyarada ka weyn sideed iyo tobanka sano kuwa iskuol ka dhiganaya maahane kuwa sideed tobanka sano oo leeg oo aan waxbarasho helinin ama waxbarashadii inta bilaabeen ka tegey oo waxbarashadii ka kala gooday inay mar labaad jaanis u helaan waxbarashadii waxaanu ogaanay marka aanu aada u baarnay in ay ku adag tahay dadka qaar cimrigaas soo gaaray inay mar labaad uniform xirtaan dhar iskuuleed ilmahana ay dhex fadhiistaan waxaanu rabnay marka inaan ilaalino gaabka ama farqiga udhexeeya cunuga iyo aabihiis inaysan sugalaas fariisanin uu heli karo qofka isaga oo labiskiisii iyo dharkiisii xiran oo shaqadiisii ka yimid oo ganacsigiisii wata in uu waxbaran karo sidaas ayay ahayd horta programkan la yidhahdo baabki school waxa aan ugu talagalnay dhinaca kalena waxaan oga dan lahayn dhalinyarada nolosha inta badan ka dhacday aan ay ku adkaatay inay magaranaysaa noloshoodii maareeyaan islamarkaasna mar walbaba dhacda inay meelaha isku dhacyada iyo dhibaatooyinka iyo askaraha hababka maleeshiyaadka inay aada u dhex galaan oo ay ka raadiyaan nolol maadaama aysan xirfad aqooneed lahayn in aan u abuurno rajo labaad oo ay noloshooda mar labaad ay kusoo kusoo qaban karaan tusaaleahaan oo kale waxaan aada iyo cajabiyey oo aan ka helay mar aan galaasyada booqanaya ardayda iska qortay sanadkan programkan nin dhalinyaro ah oo igu yidhi waxaan u tababaranayay maamul ayaan tababaray maamulka galmudug markii ii sheegay inuu usoo tababartay kabacdina inuu ka tegey ciidamadii uu ka tegey sababta uga tegeyna markuu arkay programkan inuu bahansaday inuusan qori waxba ku heli karin intuu ciidamadii isaga tago inuu waxbarashadiisii mar labaad uu waxbarashadiisii ku laabto halkaasna uu wax ka barto marka kaa keliya ma ahane dhalinyaro badan oo runtii duruufo badan oo nololeed oo kala bedelan lasoo kulmay arkayna inaysan habkaas waxba ugu soconaynin ayaan mar labaad horta raja ugu abuurnay arrintan marka iskuolkani aada iyo aad bay dadku u jeclaysteen wayna bateen dadka iska soo qoray sanadkan aad bay usoo bateen runtii hadda waxaan u baahanaynaa ka waxaan u baahanaynaa in aanu hadda galaasyo cusub iyo meelaha qaar aan guryo kira ah oo cusub oo galaasyo iyo aan ku abuurno inaanu hadda helno marka runtii isbedel aada u weyn baa jira nasiib darro waxaana soo dhex gashay arrimo nabadgelyo darro oo deegaanka ka dhacday siaad la socotidba dhacdooyinkaasi saameyn bay nagu yeesheen waan ka xumahay runtii ardada qayb ka midu inay soo gaari waayaan iskuolka inkastoo aanu marar badan iskuolka inaanu uga qaadno bugaagtii aanu hadda ka fekerayno inaan macalimiintii xataa gaarsiino aanu ku jirnoon ku hawlanahay in iyagoo meeshooda joogaa qof kasta uu ku helo waxbarashadii laakiin dee taasi waajib naga saaran weeyaan annaga oo dhan iyo odayaasha iyo culummada in ay ka shaqeeyaan in ay nabadii deegaankii lagu soo celiyo si ilmihii iyo dadkii dhalinyarada ahaa oo hawshaas aan u wadnay ay uga faa'iidaysan karaan waxbarashadii oo aysan noloshii bulshada aysan ka kala goynin habkii ay u socotay marka taasna waa halkaas weeye midda kale sanadkan waxaan kusoo darnay rabaa waqtiga inaan uga faa'iidaysto sida loo maamulo masalan korso oo diplom ah oo ugu yaraan hal sano ah oo aan ugu talagalnay korsadaasi waa project management sida loo maamulo mashaariicda deegaanka waxaa kusoo badanaysa fursadaha mashaariic in la bixiyo wadooyin in la dhiso meelo in wax laga qabto marka dadka inta badan aqoon badan ganacsatadii haddaysan ulahayn ama dadka n g o yada iyo hay-adaha magaranaysa ribixa raadinin ay dadka ka shaqeeyo oo kale inay programkaas ka faa'iidaysan karaan diplomkaas halka sana ah runtii asbuuci dhaweyd ayaanu bilownay muddo lix bilood ama hal sana ayuu soconayaa kaasi aad buu u anfacayaa marka dadka deegaanka ama dadka ganacsatadu inay ka helaan fikrad maamulkii iyo ganacsigii iyo sida mashaariicda loo maamulo marka koosadaas waxaa la yidhahdaa project management waa iyadana waan bilownay waan kusoo darnay waxaan kaloo kusoo darnay jaamacadda la yidhahdo public health oo hadda aan bilownay asbuucii dhaweyd oo arda fiican aan ku bilownay oo jaamacadihii awal noo jiray kusoo biirtay marka horumar badan baanu samaynay waxaan rabnaa inaan asbuucan dhexdiisa english and literature oan ugu talagalnay dadka inay hal sano qofka luuqada uu noocyo badan isaga oo aan luqad keliya iyo andhiganaynin afar nooc saddex nooc ama afar nooc oo kamid a loo wajahayo oo sida matalan in laga dhiso qofka inuu wax qoran karo oo writingkii iyo readingkii oo gooni loo dhigayo iyo structurekii oo iyadana gooni loo siinayo qofkii luqadii iyo sidoo kale dee literature oo dee waxyaala badan buu ku qaadan doonaa sida taariikhda iyo waxyaalo badan buu buu ku dhigan doonaa oo uu ka faa'iidaysan doonaa marka koorsodaasi waa koorso aada u dhammaystiran ama communicationkii oo dhan oo skillskii communicationka sida ama business ama ha noqoto arrimaha kale oo cilmiga inuu ku qaato marka intaas oo dhan ayaa koorsaas hadda asbuucan bilaaban doonta aan la tirtira kusoo bandhigi doonaa waa koorso dadka aada u muhiim uga ah dadka inta badan languageka xaggiisa culays baa ka saaran marka culayskaasoo kale in lagaga gudbo ayaanu ugu talagalnay oo jaamacaddu ay dadka baahidooda ayay mar walba ka tarjumaysaa iyo iyo siday dadku soo codsadeen number fiican oo arda abaa iyadana soo codsaday marka horumaradaas ayaanu samaynay runtii welina dadaal ayaanu ku jirnaa